xarunta agoonta laascanood iyo qaybtii koowaad ee siinta waliba ku farhiiday boqoliyo konton ogoon iyo oo galan ku jeysadeen dad muxsaneenge oo biyeen dharka ciida si markaas owlaada damaashaadka maalinta farxadda le iyo qeyban ku gaadaan anti munaasabada dareertay waliba meelasayti lanka do-ayay dadkii qaybta ku hayay ciidsiinta ogoonta iyo markaasayti owlaada lasii dharka iyo aqabka iida iyo muujiyeen farxadiyo ankooreenhana kumid ee dadkii lahanwa kiiladay ciidsiinta owlaadaya way ku hadaleen ujeedka la kuleeyi waxaynuu ducaynaynaa oo aynu halkan maanta ugu ducaynaynaa walaalihii soo ciidsiiyey caruurtan yaryare agoonta aynu maanta halkan inala joogta oo tiradoodu dhan tahay boqol iyo konton caruura oo waalidiintood la socoto waa fayskii koowaad ee aanu sanadka wax ciidsiinno boqol iyo konton caruura aanu ku bilownay wixiina soo gaadhay ilaa iyo shan iyo tobankii rabadaan bishatan aynu ku jirno dadkaas aad iyo aad baan ugu ducaynaynaa qofka xilligaasoo kale ku soo dhiirta dhiirada oo ciijiiya agoomaha oo xusuusta fadliga ay leeyihiin iyo ilaahay subxaana wa tacaala inuu ugu dhowaado walaalkii xusuustay waanuu ducaynaynaa maanta halkan inaanuu ducayna ayaan isu soo taagnay
waxaan joognaa xaruntii agoonta laascaanood waxaan u joognaa fadhigii labaad ama kii koobaad dheh ee maarata carruurta iidsiinteeda ahaa marka baaqii hore laga yimaado kii koobaada weeye wax cid carruur lagu iidsiinayo waa dafcadii qaybtii u horreysay ilaa boqol iyo konton arday agoon baan leeyahay marka labada saddex qaybood oo faadmo cabdibile iyo guruubkaas iyo qolada horyaal iyo gabdhihii xaruntan agoonta ka baxay ee walaalo isjecelo baxay oo iyana ilaa labaatanayo arday iidsiiyey agoon iidsiiyey mooyaane dadka waxa kale waa dad uun maaragtaa labalaba qof iyo qof iyo isku soo dardaray oo fara badan bay ahaayeen ilaahay subxaana wa tacaala waxaan uga baryaynaa dadkaasi dad badan oo ka mida ducay codsanayeen kuwa maaragtaa awlaad ilaahay ka tuugaya in ilaahay awlaad siiyo kuwa awlaad dhalado ilaahay awlaadda inuu u xifdiyo oo u barakeeyo codsanayey kuwa dad ka buko oo dadka ka buka in maaragtaa loogu soo duceeyo codsanayey ilaahay subxaana wa tacaala waxaan uga baryaynaa dadkaas inuu qof waliba meesha uu ka baahan yahay ama uu wax ka tabanayo ilaahay inuu ka cawilo oo maarata maarata uu ka kabo oo ilaahay ka dulqaado kuwa xanuunsanaya xanuunka ka dulqaado kuwa maxaan kuu sheegaa awlaad doonayana ilaahay awlaad barakaysan siiyo kuwa bukana ilaahay caafiyo subxaana wa tacaala meel kastoo ay ka cabanayaan ilaahay subxaana wa tacaala ha ka baahi tiro saasaan ilaahay uga baryaynaa magacyahooda ma wada sheegi karo oo dad fara badan bay ahaayeen dhanka kale mas-uuliyiinta xarunta yaweybaa unkumahanagana muxsiniinta kaalinta wiin iyo ku qaadeen yoona xuseen in dadaaladun iyo muhiiman ayiin daryeelo ku owlaada ogoonte dhammaan in allaaleynta halkaa fadhida salaanta muslimkaanu ku salaaminaa intii ummadda ilaahay intaa tiriya xadila intii sadaqada u dhibanta sadaqada waa garfarta allah uga dhigo iyagana miisaanka akhre allah u saaro marka ilaahay waxaan uga rajaynaynaa inuu miisaanka akhre u saaro kuwa ku soo tabcaana ilaahay inuu dembigooda kii waalidkoodba dhaafo ayaan ugu ducaynaynaa iyagana jasaakalla khayran baanu leenahay dhammaantood wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mahadle isku keena keenay halkaan inagoo nabad qabna halkan waxaan uga mahad celinayaa dadka muslimiinta ee iidsiiyey agoomaha inta waa fayskii koowaad saan hadda filayo aad bay u mahadsan yihiin ilaahayna wax meel kasta wax ka tabanayaan ilaahay subxaana watacaala inuu ilaahay subxaana watacaala faraj u furo oo waxweyaan meesha wax ka tabanayaan ilaahay u hagaajiyo oo ilaahay caafimaad qofka caafimaad raba ilaahay caafimaad siiyo oo qofkii ilma ee awlaada ka cabanaya ilahay awlaada u hagaajiyo oo qofkii waxbay dhibaataysa dhibaatada ilaahay ka saara marka koowaad marka labaadna waxaweyaan waxaan sheegayaa awlaadan inta maanta la iisiiyey waa fayskii koobaad awlaad badanoo agoona baa magaalada joogta meel kasta ha ku agoomoobaan awlaaddaas in la iisiiyey u baahan yihiin dadka muxsiniinta ah oo ha la iisiiyo agoomaha hana laga warhayo il gaarana ha lagu hayo si kastaba haato boqolaal owlaad ee ogoon aya weli enhelna dharka iidda welibana la rajeeyay in dadaalada ciidsiinta iyo sii dareeran si dhammaan owlaada lanku wada farxi waana unku wada faa'iidaysadaan maalinta ciidda